safiirka talyaaniga u jooga soomaaliya ayaa maanta agab waxbarasho ku wareejiyey maamulka dugsiga shariif qulateyn oo ka mid ah iskuullada magaalada muqdisho agabkan ayaa iskugu jiray buugaag qalimaan sabuurado iyo agab kale maamulaha dugsiga shariif qulateyn ee magaalada muqdisho caamir axmed shekeyti ayaa ka mahad celiyey agabkan
maanta waxaa sharaf noo ah inaan soo dhaweyno safiirka taali talyaaniga iyo ciidankiisa inaan kusoo dhaweyno dugsiga hoose dhexe sare shariif qulateen oo maanta kormeer ahaan noogu yimid inuu arko ilmahan agoonta meeshaan dhigato iyo iskoolkan sida wax loo dhigo maadaama anaga iskoolka luqada talyaan dhigi jirni maanta kormeer noogu yimid sidii luqadii talyaaniga usoo bilaabi laheen ayuu rabaa marka waxaan ballan qaadnay inaan luqadii aan bilaabi doonno ardaydaanne ardaydan oo sidii wax looga qabo lahaa ayaan rajaynaynaa marka waxaa soo dhoweyntaan macallimiinta iyo iskoolka iyo gudoomiyaha degmada iyo kulli dadweynaha ayaa soo dhaweeyeen safiirka asaga iyo ciidankiisa iyo la taliyihiisa andrea marka waxaan rajayeynaa in ayna qatin tii koowaad tii ugu dambeeya inay naqan inay mar la arko kulan aan yeelano sidii wax u qaban laheen dalkan dalkeena hooyo iyo dadkeena wax ugu qaban laheen insha allah dugsiga shariif qulateyn ee magaalada muqdisho ayaa waxaa wax ka barto caruur badan oo agoon ah waxayna baahi weyn u qabeen agabkan waxbarasho ee la soo gaarsiiyey